xildhibaan maxamuud axmed kulalihi oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay in dalka uu ku jiro gumaysi dadban kaasi oo uu tilmaamay inay ku hayaan hay-adaha qaramada midoobay lacaga badan uu qaranka soomaaliyeed uu lahaa ayuu xildhibaanku sheegay in la marin habaabiyo dalka iyadoo loo adeegsanayo higsiga laba kun lix iyo toban walaalayaalow intaan saan isku heesanno oo kumeelgaarka lagu jiro isticmaar dadban ayaan ku jirnaa un-ka ayaa isticmaar new colonialism nagu haysa marka aan u doodno sida ay lilaahida tahay xisbigaana inta laga soo wada kana inta laga soo wada kana inta laga soo wada ma laha magaca maalin kastaba nagu dilaayaan ay nalagu dagaalamayaan waxaa ka mid ah hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka new dealka waa xuruufyaal waaweyn oo in nalagu liqo loo keeno waana la soconnaa bishaan dhexdeeda meel laga keeno ma aqaane malaayiin doolara inay sankeena or ordaysa waxaan inii sheegayaa xoolaheena meeshay nooga maqan yihiin waa garanaysiin ha laga doono waa mahadsantiin hadalka xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhowr shir oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay oo ka dhacay qaar ka mid a waddamada caalamka lacago badan loogu ballanqaaday dowladda soomaaliya marka laga tago ballanqaadyadaasi si toos ah dowladda looguma soo wareejin lacagahaasi